subax wanaagsan saaxiibee kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsano qodoba saaka ugu waaweyn waxaa kamid ah allah u naxariistay xalay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday brofesor cabdulaahi maxamed sharwac oo kamid ahaa ururada bulshada rayidka ra-iisul wasaare roble oo ka tacsiiyey geerida allah u naxariistay cabdulaahi shirwac oo markaa xubin fircoon ka ahaa dalada bulshada rayidka soomaaliyeed xubnaha maamulka hirshabelle xubnaha maamulka hirshabelle cali guudaago oo dhankiisa ka tacsiiyey geerida brofesor shirwac agaasimaha guud ee madaxtooyda qaranka oo yahay ku-xigeenadiisa oo si rasmi ah xilka kala wareegayay agaasimihii hore ee madaxtooyda iyo ku-xigeenadiisa munaasabad loogu mahadcelinayay tartamayaashii degmada ufurow ee ku guuleystay tartanka aqooneedkii warbaahinta dalsan bishii ramadaan oo muqdisho lagu qabtay warar kala duwanna waxay kasoo baxayeen ciidamo ka tirsan dowladda oo qarax lagu dilay iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo kulan la yeeshay danjiraha dowladda qatar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan waa subaxnimo axaada taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha may laba kun labaiyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobada wararka aad maqasheen oo dhameystiran aan ku bilownay allah u naxariistay xal waxaa magaalada muqdisho oo ku geeriyooday professor cabdulaahi maxamed sharwac oo markaa kamid ahaa urada bulshada rayidka soomaaliyeed qoyaanka markaas ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay isbitaal ku yaalla gudaha magaalada muqdisho sida ehelka ah ay xaqiijeen geeridiisa ayaana markaas hiladu ay xalay ay xaqiijin xil dambe oo markaa ku geeriday magaalada muqdisho istaal ku yaalla dhinaca kale madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana siyaabooyin kala duwan uga tacsiyay geerida marxuumka haddii aan ku horneen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka tacsiyey geerida allah u naxariistay marxuum cabdulaahi maxamed sharwac oo xubin firfircoon ka ahaa dalada bulshada rayidka ee soomaaliyeed oo xalay ku geeriday magaalada muqdisho wasaaraha ayaa ku tilmaamay marxuumka haliyey ka baxan soomaaliyeed waqtigiisiin u horeeyay oo adeegidda dadkiisa isagoona xusay in soomaaliya ay ka baxeen laba shaqsi oo kala ahaa sheekh cali warsame iyo cabdulaahi shirwac oo markaa ku kala suntanaa farista wanaaga iyo markaa samafalka bulshada ilaahay dhammaantood ha u naxariistay ayuu yiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble allaha waxaan alla waxaan samir iyo iimaan u weydiinayaa qoyskiisa iyo shacabka soomaaliyeed uu ka baxay isaga iyo hoygiisa jano ka yeelo ama janatul firdowso ayuu yidhi maxamed xuseen rooble ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed sharwac ayaa ahaa xubin firfircoon oo bulshada rayidka ah kana tirsan waqtigiisa iyo maskaxdiisana mar walba u horeeyey markaa horumarinta nabadda iyo abaabulka bulshada ee ku wajahan ka jawaabidda xaaladaha deg dega ah ee gurmadka loo fidinayo shacabka soomaaliyeed dhankiisa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa ka hadlay geerida marxuum cabdulaahi maxamed sharwac oo markaas kamid ahaa ururada bulshada rayidka inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlay magacayga afka golayaasha dowladda iyo kan markaas shacabka hirshabelle waxaana ka tacsiyeynayaa geerida ku timid allah u naxariistay professor cabdulaahi maxamed sharwac oo markaa caawa ama xalay ku geeriday muqdisho waxaan u tacsiinayaa qoyska ehelada qaraabada iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed uu ka baxay marxuumka allah u naxariistay brofessor sharwac waxauu ahaa buu yiri oday soomaaliyeed oo samafalo ah bulshada dhexdeedana ahaa qiimo weyn ku lahaa waxaana lagu xusan doonaa duurkiisii wanaagsanaa ee uu ka qaatay nabadda iyo horumarinta bulshada soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne cali guudlaawe waxaana allah ugu baryayaa naxariista janno qoyska qoyskii iyo eelkii uu ka baxana ee basamir iimaan uu ka siiyo ayuu yidhi madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen dhinaca kale dhinacyada dowladda ka tirsan ee hambalyeynaya ayaa markaas soo taraya saacadu saacada ka dambeysa waxaana markaas ka mid ahaa dhinacyada hambalyada ka diraya cabdiraxmaan cabdishakuur rasame oo markaas ah ergeyga arrimaha abaaraha dhanka bani-aadinimada ah u qaabilsan dowladda cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ehelka asxaabta bahda bulshada rayidka iyo guud ahaanba shacabka soomaalida ugu tacsiinaya buuri gerida xanuunka leh ee ku timaad waa professor cabdulaahi maxamed sharwac wuxuu ahaa halgama u dhaqma u dhaqdhaqaaqa bulshada gaar ahaan oo kuwa u nugul wuxuuna markaas kaloo ahaa madaali har iyo habeenba u taagnaa dib u heshiisiinta ummadda daba markaa dadaalada danta guud tii sana kahor ka horumarsiya buu yiri ummadda markaasi danta gaar alla ayaan ugu baryaa inuu hoygiisa janno ka waraabiyo ayuu yidhi hogaamiyaha xisbiga wajir cabdiraxmaan caasho ku warsamay aana ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha iyo bani-aadinimada ee dowladda federaalk ee soomaaliya markaana haddii aan eegno saaxiibyaal agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud ayaa si rasmi a xilka wuxuu ula wareegay agaasimihii hore ee madaxtooyada qaranka cabdulaahi maxamed ciise agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud iyo ku-xigeenadiisa iyo ku-xigeenkiisa ah maxamed amiin sheekh cusmaan oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay xilkaas ayaa munaasabad ka dhacday villa soomaaliya xilka kala wareegay agaasimihii hore maxamed cabdulaahi ciise iyo ku-xigeenkiisa markaa cabdinuur maxamed axmed iyo cabdullaahi sheekh cabdikariin munaasabadda waxaa dhinacyada goobjoogka ah ee ka mid ahaa agaasimayaasha xililka markaa kala wareegayay dhinacyo kalente agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud ayaana faahfaahin ka bixiyey xilka ula wareegay iyo markaas waxyaabaha marka muhiimka uu kala wareegay agaasimihii hore
madaxtooyada qaranka waxa aan rabaa inaan idhaahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajeynaynaa insha allah inaad uga shaqayn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo sidii wanaagsanayd muddadii lasoo dhaafay aada u maamusheen madaxtooyadii qaranka shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dowladda ba ad usoo wadeen waxaan annagana rajeynaynaa insha allah inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladda u ahaaye halkeeda ay kasii socoto shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada kasii wadaan waxaan u ballanqaadaynaa insha allah inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqayn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqayseen waxaan kaloo u ballanqaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqaynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxaa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu qabsado haddii alla idmo meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay agaasime maxamed dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyey asbuucii lasoo dhaafay si gaaraan mataqaana isu waraysanay oo ma aragtay talooyin badanna iga siiya xafiiska iyo dabcan waxyaabihii mataqaana usoo qabsoomay waxaa hadda mataqaana u qorshaysnaa iyo culeysyadii jiray meelahay ka imaanayeen iyo sida loo xallin karo ayuu talooyin badan iga siiyey adinkana waa ku mahadsantihiin xafiiskanti dhowrka qaranka oo goobjoog ka ah shaqadan mataqaana qaran ee maanta dhacdayna sidoo kale marka insha alla waxaan rajeynaynaa dowlad horusocod leh oo halkii ay hadda joogtay mataqaana laga sii qaado wax lagu sii daro oo ma aragtay marka maalinta aan wareejinaynana meel halkan kasii fiican sida hadda ay tahay kasii fiican oo dabcan wixii hore loo soo qabto wanaagsanaa wax lagu sii daray ayaan rajeynayna insha allah
munaasabad lagu mahadcelinayay tartamayaashii degmada ufuro ee ku guuleystay tartan qoreedkii warbaahinta dalsan ee bishii ramadaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxa uu ku eegaya cabdiwahaab cirguje
waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu qabtay munaasabad hanaankeeda si heer saraa loo soo agaasimay oo lagu dhiirigelinayey islamarkaasina lagu taageerayay barbaartii iyo aqoon-yahankii dhexda u xidhay barnaamijkii aqoon iyo abaalmarine bisha barakaysan ee rabadaan ay qabatay warbaahinta dalsan media group taasoo kaalinta koowaad ay hanagtay degmada furow waxaana kasoo qayb galay wasiiro xildhibaano aqoon-yahan nabdoono mudan iyo marti sharaf kale ugorayntiiba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dhallinyarada degmada ufrow ibraahim isaaq cali waxaana uu mahad celiyey barbaartii dhexda u xidhay inay guusha u soo hooyaan degmadooda tartami afartan iyo siyeed degma yani la tartantii degmada ufrow ayaa la tartantii tartan aqooneedka beli barakaysan ramadlaan qobodii gobolka banaadir dhallinyarada degmada ufrow oo halgankaas dheerha mareen muddo badan ka taameen inay koobka tartan aqooneedka ee bale barakaysan ramadlaan iyo ka guulaysadaan ilaahay fadlijey sanadkan koobkaa ka guulaysadeen guul oo reer degmada oo dhan ka guulaysadeen wal shaksi ka guulaysadeen ah marka may meelon kuma hanaqay dadkii baraha bulshada noo taageeraayay markii degmada tartamaasi oo taageerayaalka haayeen ini marka hore aan meelin kuma hanaqa marka lamaad guud ahaan ummado soomaaliyeed qof walbo oo degmadan hakujeedu ama degmadan taageersanaay inaanan ma hanaqa mahad kadib gaar ahaan dhallinyarada hamiin igee hanjeedi oo taraawid hiligii taraawida la tukadaayay yoona ka mashquulsanaayeen ee buuq i qalan iyo sidii degmadan yoo guulaha ka kooyi laayeen ya sigaare ya fada inaanan kakama hanaqa eed iyadan mahadsantiin ee anoo afkiin ka hadalahayo guud ahaan intiisan taageeraasina mahadsan yiin isiina sugoonaan mahadsantiin guud ahaan dadkii xafladdan ku qeyb galay oo hana ajiibi yoona mahadsan yiin waysan ku raalli geliyaane waqtiga una walaayarko meelin isan fadhiidaan oo hiligii la fadaa inay bilaawto ee walaayarko gaabe oo oo ana dareemaha inay walaayar meelin isan ka daaytaan yaa siin ku ka raalli geliye eed iyadaan mahadsantiin kun ikow jeer asin kagama hanaqaana farhadda eemaha koobo koro guul oo saddex soong iyo afar soong ilaa toban soong unu ka guulaysid waa ini meel atel unu ka kufaani yaa mayl araay yaa ka guulaysini doowka marka
geestooda waxaa halkaas iguna ka hadlaya aqoon-yahanka iyo nabdoonadii kasoo qayb galay intaas kubacd muhiimadda xafladda wala ku hadalay weli waa dhiirigelin koob tartan aqooneedkii bili ramadan unahamoodni dhallinyaradii ka tartanti ama degmooyinkii ka tartamaayeen degmadu u furow ku qaadi maxay ahayd idaacadda dalsan yalla ka dhiirgelaya xafladdan taasu degmadu u furow dalsan le maxay ahayd maka tartagna isla idaacadda shabeellena ka tartanti yaana xafladiya walna ka doona insha allahu tacaala lamadaas xafladood madiilish alla kukubacdana xaflad wadajir eelana ka doona insha allahu si la fado doono taas meela ka dhamaatay
dhallinyaradii halgankan dheer dhallinyarada ilaahay ma arag korno soddon maalmooda hamiinka ilaa lisaa ha jeedni may han jeednay horumarinta u furow degmada u furow inay horumarto degmada u furow inay maqaamshee la sheego liingariine reg walbaradii reg oo ma aragtay aqoonyahan siyaasiyiin ulmaa udiin gebdhe intii layin yaa yaa caddeeya se horumarkaan hata la deeri marka maylanaa maalinkeeda mahadsantae dadkeeda ha korid iyo maarne yaa geeka adiyo macalin murudiin iyo dadbana intiin kuma wada iyo geeka guulun sheegay taasoo dhan aan ku baha mayn mahadnaqay dhiirigeliyey ina la dhiirigeliyo mudan dadka ilaahay dhiirigeliyey dadka ilaahay darajadii koran qaadi waana aqoonyahan seenka ixtifaalo waayana seenka kooyo waayana seenka sacbi waayana لأنك إلهي سبحانه وتعالى لي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي منكم وليدتك مؤمنين تيو ما ينلسي جلادتك علمك للدرجات سانك احتفال وانا سانك دير قري وانا لك إلهي شهادتي كمقارنة أما بربرتك شهادة إلهي يو شهادة ملائكتك إلهي سبحانه وتعالى ميلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط geestooda waxaa hadalka qaatay xildhibaan hore xasan cali balaag iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka bakool aadam amali iyo sidoo kale guddoomiye hore ee degmada buula xakabe iyo sidoo kale wasiirkii hore warfaafinta koonfur galbeed ugaas xasan
xaqiiqdii farxad gaarayingata inaha ku qiib gala xaflad nocgan e wala laka tartamaayo laska mahad celiyaayo laniska hambaliyaayon eyin aqoon eyin dadka aqoonta lanka hambaliyaayo mahadsantiin la leeyin eyin dad abtirtiyo koonfur galbeedka roogta degmada ufurow guuli iyo ku-deertii tartankii labada kun labaatan iyo lamada bele ramadaanka laka gobadii magaalada muqdisho oo dabcan degmooyin badan oo wadanka o dhan la tartamaayeen wali faday inaan eri ufurow hambaliyo madahora ka sokow dhallinyaradii runtii oo tartamayaashii degmada ufurow oo runtii tumi isiyeed gobol afartun isiyeed degmo oo beli barakaysnayd ramadaan oo runtii legdan dheer halagaleen ilaahayna ku guulaysiiyey ini afartun isiyeed degmo iyo legdanka iyo geega dhiisiyaan may basiin lanaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaa sharaf weyn inoo ah shaksiyan ii ah inaan maanta ka soo qayb galo xaflad lagu maamuusayo ardaydii ama tiimkii rabadaantan oo dhan u taagnaa
warbixintaas waryihii cir guji ayuu u dambeysay guud ahaan warkii habee- warkii ay subaxnimaad kaga soo teen raadi haddalsan magaalada muqdisho ciddu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan kulenahay radio dalsan com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga ee la socodka warka subax
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan xankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel